الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أحكام الاسم والكنية واللقب وإذا اجتمع الاسم isimkii iyo wallaqabu laqabkii haddii ay kulmaan wajaba waxaa waajibayaa taakhiiru laqabi laqabkii in dib loo dhigo fil asaxi sida saxiixnamo badan dhexdeeda markii la qabto naxw jaa-a zaydun zayd ayaa yimaaday zaynu lcaabidiina ayaa yimaaday wayakuunu laqabu laqabkii wuxuu noqonayaa taabican mid raacayo lilismi isimkii fi licraabi icraabka dhexdiisii ku raacayo ilaa idaa kaanaa labada haddii ay noqdaan maahane mufradayni laba mufrada fayajibu markaasi waxaa waajibaya idaafatu lismi isimkii idaafayntiisii ila laqab laqabka xaggiisii loo idaafeeyo naxw saciidu kursin oo kale walaa tartiiba tartiib ma ahaanin bayna alkunyati kunyadii beenkeedii iyo walismi isimkii walaa bayna alkunyati kunyadii beenkeedii walaqabina tartiib ma ahaan wayanqasimu lcalamu calamkii waa qeybsamayaa aydan laabasho ilaa mufradin mufrad xaggiisii iyo murakabin murakab xaggiisa u qeybsamaa falmufradu mufradku waxaa waaya ka zaydin oo kale iyo wahinda oo kale walmurakabu murakabkana halaathatu aqsaamin saddex qeybood wa murakabun murakabo idaafiyun idaafo loo nisbeeyey sida ka cabdillaahi oo kale cabdullaahi iyo wa cabdiraxmaani cabdiraxmaan oo kale iyo wa jamiici lkunaa kunooyinkii dhammaantoodii oo kale iyo murakabun murakabkaasoo masjiyun mid lisku dheexay loo nisbeeyey sida ka baclabaka oo kale baclabaka iyo wa xadramowta xadramowd oo kale iyo wa siibaweyhi oo kale iyo murakaban murakabo isnaadiyun isnaadi loo nisbeeyey sida ka baraqa naxruhu luquntiisa ayaa iftay oo kale washaaba qarnaahaa labadeedii geesood ayaa ciruubay oo kale faslan ayib musanifku raxmatullahi caleyhi wuxuu ka soo hadlay ama ku dhex jirnay calamkii aqsaamtiisii calamku musanifku raxmatullahi caleyhi wuxuu qeybinayaa saddex jeer afar jeerna waa la qeybinayaa oo hal waa ka tagay isaga qeybta koowaad wuxuu dhahay calamku wuxuu u qeybsamayaa labo calamu shaqsin iyo calamu jinsin calamu shaqsin waxaa la yidhahdaa shay gaar ahaaneed kii magac looga dhigay calamu jinsin waxaa la yidhahdaa shay caam ahaaneed kii magac looga dhigay in calamo jinsiga calam looga dhigona waxaa ku qasbay nuxaada qaacidadoodii ayay ilaashanayaan haddii isimkani waxaa la dhahay oo jinsiga calamka oo jinsiga ah waxaa la dhahay wuxuu shabahayaa xagga macnaha nakirada ama lafda ahaan iyo isticmaalkana wuxuu ku shibahayaa calamka oo shaksiga ah haddii marba macnihiisii nakiro shabahay maxaa caama looga dhigay calam oo loo shabahay haddana ee calamka jinsiga ah ee calamka oo shaksiga ah waxyaabaha ku qasbay waxay tahay qawaacid ayaa jirta qaacidoo qaacidadaas ayay ilaalinayaan nuxaada maxay tahay qaacidadaasina mar dambe ogaan doona insha alla kadib wuxuu u qiibshay saddex qiibood calamkii ism iyo kunyo iyo laqab isim wixii la dhahayna waa soo sheegnay tusaalihiisina waa sheegay wixii aan ahayn kunyo iyo laqab ayaa isim la yidhaahdaa meeshaani markii la joogo baabulcalam kunyadina waa soo sheegay maa sudirad biabin ow umin ayuu soo dhahay tusaalena u keenay laqabkuna wuxuu dhahay maa ashcara birifcati musamaahu aw bidaacatihi ayuu dhahay tusaalooyinkiisina waa soo sheegay haddaba meeshaan marka arrin kale ayuu rabaa inuu kaga hadlo arrintaasi waxay tahay laba arrimood wa kow haddii calamkii ee isimkii iyo kunyadii iyo laqabkii ay kulmaan min xaysu tartiib see la yeelaa iyo min xayu licraab aydana see la yeelaa labadaasuu rabaa inuu meeshan hadda kaga hadlo taqsiimka u dambe hortiisii intaan wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood saddexdii lasoo sheegay calamka taqsiimkii labaad uu soo sheegay inuu calamka uqibsamaayo isim iyo kunya iyo laqab haddii ay kulmaan maxaa la sameeya laba arrimoodoo la fiirinaa min xayu tartiib mara la fiirinaa min xayu licraabna mara la fiirinayaa saasuu rabaa inuu meeshan kaga hadlo haddaba waa dhici karta qofka in magac keli uu leeyahay hal magac uu leeyahay waa dhici karta inuu magac u leeyahay haddana kuniin leeyahayna waa dhici karta waxaa laga yaabaa haddana in magacna leeyahay kuniina leeyahay laqabna leeyahayn waa dhici kartaa hal magac wax ka badan inuu yeesho qofka waa dhici kartaa haddaba marka haddii la rabo in la sheego saddexdii ama laba ka mid a ay kulmaan tartiibtee loo kala loo kala horumarinayaa waa mid laga hadlaayo waay mid labaadna haddii ay kulmaan markii la icraabayo icraabta see loo icraabayaa labadaasi arrimood ayaa meeshaani kaga hadlayaa haddii saddexdii ay kulmaan ama laba ka mid ay kulmaan tusaale ahaan isimkii iyo waxaa kulmay kuniyadii markii la rabo marka in la sheego labadii maxaa la sameeyaa haddii isimka iyo kuniyada ay kulmaan kii allaala kii aada rabto ayaa horumarinay haddii doonto isimka ayaad horumarinaysaa haddii aad doontana kuniyada ayaa horumarinay wax dhiba ku jiro malaha waa iska bannaan tahay waa hal haalo haddii isimkii iyo laqabkii ay kulmaan waxaa waxaa waajib ah in lasoo horumariyo isimka kadibna lagu xijiyo laqabkii waajib waay ma bannaana in aada soo horumarido laqabkii oo isimkiina gadaal aad ka sheegto ma ma bannaana haddii waxaan dhahnay isimkii iyo laqabkii ay kulmaan waxaa la horumarinayaa isimka kadibna waxaa la sheegayaa laqabkii waay waayahay haddii kuniyadii laqabkii ay kulmanna waxaa bannaan inaad soo horumarido kuniyadii ama soo horumarido laqabkii waa ku bannaan tahay kii rabta soo horumarinaysa labada hadday kulmaan kuniyadii iyo laqabkii kee horumarinay kii aad rabto tartiib ma laha kii aad rabto horumarinay laqabkaa horumarinay haddaad doonto haddii kalena waxaad horumarinaysaa kuniyada horumarinaysaa haddii saddexdii ay kulmanna saddexdii way kulmeen waa dhici kartaa saddexdaba hal meel inay ku kulmaan maxaa la sameynayaa waayahay isimka i kuniyada tartiib ma laha haddaad doonto kuniyada isimka waa ka horumarin kartaa hadday doonto waa u dambaysan kartaa hadday doonto dhexdooda gelin kartaa laqabkii kuniyadii dhexdooda ay gelin kartaa hadday doonto saddexda hadday kulmaan maa dhaanay haddii loo fiirsho isimka iyo kuniyada tartiib ma laha isimka haddaa sheegi karta kadibna kuniyadii kadibna laqabki laqab kuniyadii ayaa sheegi kartaa kadibna isimki kadibna laqabki isimkiyaa sheegi kartaa kadibna laqabkii kadibna kuniyada mar walba kuniyada hee tartiib ma laha meel allaala meeshii rabto ayaa horaa dhigi kartaa dhexdaa gelin kartaa gadaalaa dhigi kartaa amaa hee isimka iyo laqabka sidii hore waaye mar walba isimka la horumarinayaa laqabkuna waa ka dambeeya sidaas waay saddexdaa haddoo saddexdood ay kulmaan isimkaa horumarinaysaa ama kuniyada horumarinaysaa isimka ku xijinaysaa ama kuniyada isimka horumarinaysaa kuniyada ku xijinaysaa ama isimka horumarinaysaa laqabka ku xijinaysaa kuniyada dib u dhigaysaa ma fahamteen intaas marka min xayu tartiib intaas waaye min xayu alciraabna haddii ay kulmaan saddexdii ama laba ka mida ay kulmaan see loo ciraaba haddana min xayu alciraab markii la fiirsho afar qiibood waay in labadaba mufrad ay noqdaan kuniyada inta noo dhig wax uga dhib badan isimka iyo laqabka haddii ay kulmaan ee labada mid kasto labada mid kasto hee mufrad hadday noqdaan mufradayn isimkii waa mufrad laqabkii waa mufrad ama koonadii naftirkaa waa mufrad kulligeed waa mufrad mufrad waayahay iyo inay noqdaan labadaba murakab murakabayn isimkiina murakab u noqday laqabkiina murakab u noqday kooniyada waa iska sahlan tahay mar walbo waxaa ugu dhib badan labada hore aan sheegnay iyo in isimku noqdo mufrad laqabku noqdo murakab iyo balcagsi isimku inuu noqdo murakab laqabku inuu noqdo mufrad waay afartaas xaalad waay maxaan dhahnay haddii ay kulmaan arrimahan gaar ahaan isimka iyo laqabka ay kulmaan ee caraab ahaan waxaa loo fiirinay dhahnay aan dhahnay afar qiibood ay qaybsamaan ee caraab ahaan imise u qaybsamaan afar qiibood haye in labadabay noqdaan mufradayn kow labo in labadabay noqdaan murakabayn saddex in isimka mufrad noqdo laqabka murakab noqdo iyo in isimka murakab noqdo laqabka mufrad noqdo meega way afar soo maa waaya haddaba haddii saas noqdan afartaas qiibood waaye see loo ciraabaya afar maahan miya isimka labadoodiba inay noqdaan mufradayn hal maano labadooda inay noqdaan murakabeen isimka in mufrad noqdo laqabka murakab noqdo isimka in murakab noqdo laqabka mufrad noqdo afar maano saas afartaas qaybood waay haddii muf labadaba mufraday noqdaan midka hor waa mudaaf midka dambena waa mudaafun ilayh saddexda kale ka soo hartay hee maxaa lagu samaynayaa midka dambe wuxuu raacayaa midka hore taabicuu yahay mid fahme haddii mufradayn noqdaan labadaba isimkiina mufrad u noqday laqabkiina muxuu noqday mufrad maxaa lagu samaynayaa idaafo waa loo idaafaynayaa isimkii muxuu noqdaya muxuu noqonayaa mudaaf laqabkiina mudaafun ilayhi waa inta ii dhig imisa soo hartay marka hal haddii afartii laga bixiyey saddex saddexda kale haddii ay noqdaan sade labada waxay noqdeen murakabeyn midka hore mufrad noqday kan dambe ayaa murakab noqday kan hore murakab noqday kan dambe ayaa mufrad noqday saas hadday noqoto hee kan dambe wuxuu raacayaa mar walbo kan hore oo muxuu noqonaa bedel ayuu noqonayaa kan dambe wuxuu noqonayaa bedel laga bedelaayo kan hore laga bedelaayo laakiin haddii mufraday noqdaan hee mudaafi mudaaf ilayhi ma sakara ma banaan ma la fahmay sidaas waay walaa sidan waa tanfihi tii hore ku hadlayaa tartiibtina wuu sheegaya caraabkuna wuu sheegaya axkaamu lismi isimkii calamka axkaamtiisii walkunyati kunyadii axkaamteedii walaqabi axkaamtee laqabka axkaamtiisii waida ijtamaca haddii ay kulmaan alismu isimkii iyo wallaqabu laqabkii hee wajaba taakhiiru laqabi khilaaf saxi isim iyo maxaa kulmay laqab haye isimka ma lasoo horumarinayaa haa in lasoo horumariyo waajib waay laqabkiina in la dibdhigo waajib waay ma lasoo horumari kara laqabka isimka hortiisii ma jirto way tartiibtaas waay waida ijtamaca lismu isimkii iyo laqabu laqabkii haddii ay kulmaan isimna waa taqaanaa laqabna waa taqaanaa kunina waa taqaanaa dhammaantoodii mid kasta tusaalihiis waa lasweydiin doonaa insha allah waida ijtamaca lismu ism hadii isimkii iyo walaqabu laqabkii haddii ay kulmaan wajaba taakhiiru laqabi laqabkii dibdhigidiisiya ayaa waajibaya fil afsaxi sidaas fasiix badan waay waayahay sidaasi fil afsaxi sida saxiixna badan hal haalada laga soo reebaa haddii laqabka aan aanbaxin ayaa laga soo reebayaa laqabkii haddii aan baxin oo aan shuhuroobin tusaaladiisii waa tana naxw jaa-a zaydun zayd ayaa imaaday zayn lcaabidiina zayn lcaabidiin ayaa imaaday jaa-a zaydun waay zaydun had maxay tahay marka waa ism ism miya mas kunii miya mas laqab waay ism waay maxaa dhacay see ku taqaanaan zaydun ma aha mar kunii ma aha laqabna ma aha tacriifkiisiiba waay ma laysa haye ma laysa kunyatan walaa laqaban ism ma la yihahda meeshan kaas maxaa yeelay laqabe ism ee kunii waxaa la yidhahdaa wixii ab ama um lagu bilaabay ma aha zaydna abna ma aha ab umna laguma bilaabin laqabna ma ahane waa kii kii asaga lagu magacaabay inuu sarreeyo tusinayana amaan mid tusinayna ma aha mid cay tusinayna ma aha zayd hadda cayna ma tusinay amaan hee ma tusinay waa iska magac idan labadiiba ma aha marka zaynul caabidiina imaaday kunii miya mas laqab way laqab way kunii ma aha see ku taqaanaan maxaa yeelay ab iyo um laguma bilaabin idan waxaa waaye waa kii hee amaan tusinayay way laqab ama cay tusinayay hadda zaynulcaabidiin cay may tusinaysa ma amaan amaan waay saas wey idan hadda meesha maxaa kulmay ismiyo laqab way laqab maxaa waay naanaysi ama koofar waa gartay koofar ma taqaana saas wey marka labadaasaa kulmay tusaalihiisi waa tanaa haddaba icraab ahaan see la yeelaya waa tanaa waa icraabaynaa jaa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi zaydun faacilu jaa marfuucu bijaa wacalaamatu rafcihi damat ظaahiraة fi aakhirihi liأnnahu ism mufrad munsarif zayn اlcaabidiina zaynu badel waa بدل من زيد وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف زين مضاف العابدين مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء المكس المكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر السالم ما نبي- ما نبى فيه حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد mabni alfatxi laa mala lahu min alcraab lianna xarf haddaba waxaa bannaan marka haddii labadaani ay kulmaan in la icraabo laba icraabood cadfu bayaan iyo iyo bedel nacata kuma banaana maxaa dhahay calam waay soo ma walcalamu laa yanacatu waa soo marnay nacata ma ma dhici karto cadafna ma dhici karto cadfu nasaq cadafka laba qaybsanay soo maa cadfu nasaq ma dhici karto tawkiidna ma dhici karto taabic besa soo haray ee taabicin laba mid ka mid a waaye ama inuu noqdo bedel ama inuu noqdo cadfu bayaan bedel iyo cadfu bayaan saa lagu garanaa haddii ah la yirahdo maxaa waaye bayaan waaye ah soomaalida maane dad kale carabta waxaas adiga lay kala qaadanaysa maane ah ah ma dhahayso ayada haddii la yidhahdo marka see way macnihiisii jaa-a zaydun zayd ayaa imaaday zaynulcaabidiina ah maxaa waay adfu bayaan waay haddii zaydun si loo fasiray le zaynulcaabidiin loo fasirana waa imaaday lasoo celiyo mar labaadna bedel waay see lahaa jaa-a zaydun zayd ayaa imaaday zaynulcaabidiina imaaday waa bedel soo ma waa gartay idan intaas labadaasa ku banaan labadoodna waxaa u dhow bedelka waaya wayakuunu laqabu laqabkii wuxuu noqonayaa taabican mid raacay lilismi isimka raacay fi licraabi icraabka dhehdiisii ku raacay ayuu noqonayaa taabicigaani marka bedel waay haddii la icraabayo marka kii wax raacay iyo kii la raacay waaye kan wax raacay oo dambe kii la raacay kan hore waaye kan hore mar walba wuxuu noqonayaa bixasabil cawaamili waay bixasabi caamilihi ayuu noqonayaa kan hadda la rabo waa kan dembe oo kan hore ka isimka ka dambeeya waaye haddaba kan isimka ka dambeeyo mar walba wuxuu noqonayaa taabic mid raacay kan hore icraabta ku raacay raacitaankana bedel ama adufu bayaan labadaas wuxuu ku dhahay marka wayakuunu laqabu laqabkii wuxuu noqonayaa taabican mid raacay lilismi isimka fi licraab icraabka dhexdiisii ku raacay u noqonayaa ilaa idaa kaana mufradayni ma jeeda saddexdii afartii qayb aan uqaybinayna misaalku icraab ka hadla marka ilaa idaa kaanaa labada haddee ay noqdaan maahane mufradayni ilaa idaa kaanaa isimkeeda aaway kaanaad alifta tan- alifu tatniid waay ilaa idaa kaanaa labada hadday noqdaan maahane labadaa isimka iyo laqabkii waay ilaa idaa kaanaa labada hadday noqdaan maahane mufradayni laba mufrad ah he fayajibu markaas waxaa waajib ah idaafatu lismi isimki in loo idaafeeyo ila laqabi laqabka hakiisii haddii mid kasta mufrad noqdo isimkii mufrad noqdo laqabkiina mufrad noqdo waxaa waajib ah in laisku idaafeeyo mudaaf mudaaf ilayh laga dhigo haddii laakiin labadaba mufrad aan noqonin ama labadaba murakab ay noqdaan ama kan dambe murakab noqdo kan hore mufrad noqdo ama kan hore murakab noqdo kan dambe mufrad noqdo hee kan dambe maxaa laga dhiga mar walbo taabic kan hore waay hadba kii hore si uu yahay ayaa la la yeelayaa waay waa isaga u raaca naxwu tusaale waa kana marka ayadoo labada mufrad ay noqdeen naxwu saciidu kursin saciidu kursin hadda marka saciidu isim miya ama kuni miya ama laqab waay ism waay kursinna isim miya ama kunimiya ama laqab waay laqab waay saxiix waayahay kursa asal ahaan aslu luqa waxaa la dhihi jiray ninka hoola hoolaha raacayo qarashka la siinayo nin hoolaha dadka u raacayo oo qarash la siinayo waa jira soo maa qarashka ninkaas la siinaayo qawsaarka qawsaar ma taqaana horta qawsaarka nin hoolaha la siinaayo geelu raaca ninkaani geeliya hal haba kamida la siinaa ama geeliya beese lagu siinaa arigu raacaya lacaga lagu siinaa ama lo u raacaya lo-da wax kamid a laga siinaa hal naf sanadkii lo-da hal kamid a leedahay lalahaa geela sanadkii hal ayaa leedahay ama ariga sanadkii hal ayaad leedahay ama lacaga la siinaa waxaasi asaga la siinayo mid hoola raacayo ayaa la yihahdaa la dhihi jiray kursi markii dambe laqaba laga dhigay marka kursin nin ayaa laqab midka hoola raacaya naftirkiisa waxaa looga dhigay laqab looga dhigay kursi waay haddaba marka naxwu saciidu kursin waay saciidu maxay noqonaysaa mudaafay kursina mudaafun ilayhi maxaa yeelay saciid waa mufrad isimkii ah kursin laqabkin waa mufrad haddii mid kasta mufrad noqdo kan kale kan kale ayaa loo idaafaynayaa wajaba idaafatu lismi ila laqabi waay walaa tartiiba tartiib ma ahaanin bayna alkunyati walismi walaa bayna alkunyati wallaqabi wajeeda isimka iyo kunyada ayaa tartiib loo laqabka ayaa tartiib loo fiirina maahane isimkii iyo laqabkii ee isimkii kunyadii tartiib looma fiirinayo kunyadii laqabkiina tartiib looma fiirinayo kii rabta horumarinaya walaa tartiiba tartiib iyo hee kala dambayn ma jiro bayn ma ahaanin bayna alkunyati kunyadii beenkeedii walismi isimkii beenkiisii wa walaa bayna alkunyati kunyadii beenkeedii walaqabi laqabkii beenkiisiina tartiib ma ahaanin oo lama tartiibinayo waxaa la tartiibina oo keli ah isimka iyo laqabka markay kulmaan saddexdood hadday kulmaanna labadaas waa la tartiibina laakiin kunyada laakiin horna waa la dhigi karaa dhexdana waa la dhigi karaa gadaalna waa la marsin karaa haddaad doonto wayanqasimu lcalamu buudha calamkii waa qiibsamaya aydan laabasho ilaa mufradin mufrad iyo wa murakabin murakab ayuu u qeybsamayaa mar saddexaad waay mar hore waa soo qiibshay shaksi iyo jinsi mar labaad waa qiibshay isim iyo kuni iyo laqab mar saddexaad waa tanaa mufrad iyo murakab ayuu u qiibaya falmufradu mufrad ka zaydin wa hind ayuu dhahay falmufradu mufrad mufrad meeshan waxaa la yihahdaa maaleysa murakaba mufrad ma baabu macrifati calaamaat alciraab markii soo marayna ma lahay maxaa lahay malaysa mutanan walaa mulxaqan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sittati meel kasto meel kasto la joogo mufrad hee inaad tacriifkiisii ama istilaaxii si aada ogaato laazim waay wax badan oo kaa caawinaysa mufrad meeshaan waxaa la yidhahdaa maa laysa murakaban maa laysa murakaban wax allaala wixii murakab aan ahayn ayaa la yidhaahdaa waayahay marka mufradkii iyo meeshan haddana calamkii mar labaad wuxuu qiibshay iyo murakab ayuu u qiibshay isimka haddii mufrad noqdo waaba calamka dhe haddii mufrad noqdo mufradkaasi mar waxaa noqo waxaa noqon karaa isimkii marna kuniyadii ma dhigi karta kuniyada in noqoto mufrad a ma dhigi kartaa maya ma dhici karto ee kuniya laqabkana ha labadaas waa noqon kara laqabka mufrad wuu noqon karaa isimkana sax ama kuniyada saddeedaba waa mar walba waa laba sin isku dhegan la isku idaafinayo murakab waay wayanqasimu lcalamu calamkii waa qiibsamaya aydan laabasho aydan waa masder ficilkiisu yahay aada yaiidu aydan macneedana awdan calaa ma sabaqa ibnu hishaam carabiba ma aha leeyahay kelimadani kelibiba ma ahaba waa aj kelimo cajami ah oo la carabiyey asalkeeda waa cajam oo leeyahay si kasta ahaatee waa saas aydan laabasho ayaad dhahay wayanqasimu lcalamu calamkii waa qiibsamaya aydan laabasho laabasho maxaa la wadaa sidii markii hore u qiibsamay dhowr jeer haddana waa sii qiibsama waay ilaa mufradin mufrad iyo murakabin u qiibsamaya falmufradu mufrad ma laysa murakaban dhane tusaalihiisin waxaa waay ka zaydin zayd oo kale waa iwa hinda iwa hindin ma banaan tahay ha hinda iyo hindi horta hinda ee waa soo marnaye isimka maalinsarifka a markii calam macigiisii noqday hee taaniis bilmacnaa maxaa loo shardinaya shuruud sooma meega afar ya afar waay afar isku xigto israraacaysa soo mahan oo taas haddii la waayo taas noqdo taas haddii la waayo taas noqdo taas haddii la waayo taas noqdo kulligood markii la waayana waxaa ku banaan sida hindin oo kale waaye labo in la sarfiyo in laga tago yaa fiicnaaye in laga tago waay hadda marka hindan waa hinda waa dhihi karta hindin waa dhihi karta labada ka zaydin wa hindin waa dhihi karta ka zaydin wa hinda waa dhihi karta adigoo amalsiin munsarifka dhig maalin sarifka dhigayso sida ka zaydin zayd oo kale waaye iyo wa hinda hinda oo kale waaye mise wa hindin hinda oo kale waaye hadda zayd marka murakab miya maya waa mufrad idan hindana waa saas mufradkaasaa la yidhahda marka walmurakabu halaatat oo qasaamay haddana murakabkii ay qaybsama keligiis kan qaybsamay hadda waa qaybtii murakabka waay walmurakabu murakabkii halaatat oo qasaamay saddex qaybood way murakabun mid lestarkiibiyey idaafiyun idaafi loo nisbeeyey murakab oo idaafiyun idaafo loo nisbeeyey laba isima laisku geeyey waa idaaf ahaan ayaa lasku hal mara lagu dhawaaqaya waa lasku idaafinaya waan waana calam hal qof maga laba isim ayaa waxaa looga dhigay ayadoo mid kasta gaarkiisu yahay ayaa lasku qabtay oo waxaa looga dhigay qof magaciisa lagu dhigay masji maaha iskuma dhex jiraan mid kasta gaarkiisii waay mustaqil u yahay laba isim oo mid kasta gaarkiisii mustaqil u yahay ayaa lasu qabtay hal qofa magaca looga dhigay tarkiib idaafi la marka murakabo murakabo idaafiyun idaafi loo nisbeeyay sida ka cabdillaahi oo kale cabdillaahi cabdi waa magac allaahina waa magac mid kasta waa gaarkiisa iskuma dhex jiraan idan cabdi oo isim ah allaahi oo isim ah oo hal mar laiskula dhawaaqaayo ayaa qof lagu magacaabay cabdillaahi waay iyo waa cabdiraxmaani cabdiraxmaan oo kale iyo waa jamiic kunaa kunooyinkii oo dhan ma jeeda kunooyinka dhammaantoodii tarkiibu idaafi waay kunooyinka maxaa la wadaa wax allaala wixii ab lagu lagu bilaabay ama um lagu bilaabay kulligood maxaa waaye tarkiib waay tarkiibkooda noocee waaye idaafi waaye abi bakrin abi hurayra abi xafs kulligood ummu kulthuum ummu cabdillaahi kulligood waa saas laba isim lasu qabtay ismaano idaafidu ee waxaa waaye waa tarkiib idaafi waay kulligood iyo wa jamiici lkunaa kunooyinka dhammaantoodii waay tarkiibkoodii maxaa la yihahdaa tarkiib idaafi ah iyo wa murakabun murakab way murakabkaas oo masjiyun isku dheexid isku barax loo nisbeeye waayo isku barax loo nisbeeye waayo waa laisku baraxay sida ka baclabaka oo kale baclabaka waa laba isim laisku dheexay oo laisku baraxay waayo baclun wuxuu ahaa ismu sanam waayo bakana sanamkaas kii sameeyey ama kii ku taliyay in sanamkaasi la caabudo ee la dhihi jiray aad ay u weynayn jireen oo u caabudi jireen way dhiseen dahab kulligiisi sanamka oo dhan dahaba ka dhigeen dahab markay ka dhigeen afar madax ay u sameeyeen afar boqol qof ay ku shaqaynaysay u khaadimaysay afartaas boqol oo u khaadimaysayna ambiya ay dhihi jireen halis waay meesha gaarsiiyeen sanam weyn uu ahaa a waayahay markaa waa lasoo qabtay oo baclun iyo baka ayaa lasoo qabtaye baclabaka ayaa lahay marka wa tarkiib masji waay isku barxay iyo wa xadara mawta oo kale iyo wa sibawayhi oo kale haddii marka tarkiibka masjigu noqdo mid lagu khatimay biweyhin waa la mabninaya soo maha waaya haddii aan lagu khatiminne waa la icraabayaa waxaa la icraabayaa maalansariifnimo waxaa ku sugan laba cidlo calaamnimo iyo atarkiib almasji sidaas wax laal waxii marka weyhin lagu khatimo sida siiba weyhin iyo raah weyhi iyo nifda weyhi iyo khaala weyhi wixii lamidka waa tarkiib masji wey laakiin waa mabni maxaa lagu banaynayaa kasro sidaas w iyo murakab murakabka murakabkaasoo isnaadiyun isnaadi loo nisbeeyey murakab isnaadi waay murakab isnaadi maxaa la yihahdaa jumlo oo dhan ayaa hal qof magac looga dhiga jumladaasi mubtadi khabarkiisa ha ahaato ama ficli faacilkiisii maful ficli faacilkiisa ha ahaato wixii rabta ha ahaatee hal jumlo oo dhan ayaa qof magac looga dhigaya waxaa la dhahayaa tarkiib isnaadiya la yihahdaa tarkiibkii laisku tiiriyey waay isnaad waa isku tiirin a isku tiirina la yidhahdaa ficil iyo faacila laisku tiiriyey kadib ayaa qof magac looga dhigay mubtadi khabra laisku tiiriyey markaasa qof magac looga dhigay ficli faacil macal mafcuulkiisa ayaa laisku tiiriyey hal qofa magac looga dhigay muhiimad waxay tahay tarkiib isnaad haddaad maqasho waa jumlo oo dhan looga dhigay magac qof ma fahamteen sidaas w murakab murakab isnaadiy isnaadi loo nisbeeya way sida ka baraqa naxruhu washaaba qarnaaha way ka baraqa macna ahaan ka baraqa naxruhu dhuuntiisii ayaa iftay qofkii dhuuntiisi luquntiisii hee ayaa iftay oo nuur ka soo baxay nin magaciisa nin fasaas fasar ahaan waa saas nin ayaa hee luquntiisi ay ifsiintay waay washaaba waa ciroobay qarnaaha naagtii labadeedii geesood waay labada geesood ayaa ciro ka gashay waay tinteeda caddaatay asalku waa saas hadda laakiin waxaa la rabaa hal qofa magac looga dhigay hadda marka baraqa waa ficil soo maa naxruna waa faacilkii huna mudaafun ilayhi waay shaabana waa ficil qarnaana waa faacilkii haana mudaafun ilayhi waa marka ficli faacilkiisii iyo mudaafkii ayaa marka hal qof magac looga dhigay marka baraqa naxruhu nin magaciisa nin ahaa waxaa looga dhigay laqab waay nin laqabkiisii waay nin ayaa laqab looga dhigay baraqa naxruhu dhuuntiisa ayaa iftay baraqa naxruhu jaa baraqa naxruhu ra-aytu hee baraqa naxruhu wamarartu bibaraqa naxruhu saan leewa markii la icraabayana waxaa la icraamayaa xikaayo wax la dhahaay jaa baraqa naxruhu haddaad rabto inaad iraabto jaa ficlun maadi min fati lama min arab leedahay baraqa naxruhu faacilu jaa marfuucun bijaa wacalaamatu rafi damatun muqadaratun calaa aakhiri manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxalli bixarakati alxikaayati xikaayo waa waxaa waaye sheegitaan waay sheegitaan maxaa la sheegay hadda baraga naxruhu ninkii luquntiisii iftay ayaa sideeda lasoo guuriyey la sheegaya ninna laqab looga dhigay sideeda lagu sheegay sideedii asal ahaan asalkeed sidii ahayd ayaa lagu sheegay soo ma وحكاية ساسوي هلا يا برق نحره جاء برق نهر برق نهره ما هو فاعل جاء وي. أيضا دن اسوتو المحاوي هل قف مجيس سوما هي فاعل وي برق نحره فاعل جاء لله مرفوع بجاء وعلامة رفي ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها محدي دي اشتغال المحل محاكو مشغولة بحركة الحكاية وهل يرى حكاية حركة دي هذه سكون سارين هنا بسكون الحكاية هل يرى sidaas way marka wata washaaba qarnahan waa lamid wa murakkabun i murakkab oo isnaadiyin loo nisbeeyo way sida ka baraqa naxruhu oo kale iyo washaaba qarnaha oo kale way shaaba qarnaha idana saas way isu ayadoo dhammaan gabar magaceeda markii hore magacan ahaan saas way laakiin markii dambe waxaa magac looga dhigay gabar waay gabar ayahee magaca looga dhigay shaacir wuu dhahay kadabtum wa bayt illaahi laa tunkixuunaha bani shaaba qarnaha tasuru وتعلبوا ويقول كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تسر وتحلبوا مش وتحلبوا وتحلبوا كذبتم بين آيات شاكتين وبيت الله إلهي قرقي سنكو دارتي شاعر الله واي مكتي إلهي قرقي سنكو دارتي مبرانتها قرق إلهي حقا وإلهي قرقي سنكو يلا هورت guri ilaahayga ya masaajidka waay aya ka- kacbada iyo xaramka iyo meelahaas iyo iyo iyo masaajidada waay ilaahay gurigiis ma ilahay guri muu leeyahay a idaafada maxay tahay tashriif waay ma masaajidada ayaa lagu ishar- tashriifay sharaaf ahaan lagu sharfaya mahane ilahay uma baahno addoomihiisi bal addoomaha ayaa ayaga ayaga u baahan hadda waa beyti shaacirshida waa la iska qaada maahane la iska dhaha maahane sah ma aasan masjid in lagu dhaarto ma banaantahay waa shirki kadabtum beenaad sheegteen buu dhahay wa beyt illaahi allah gurigiisaan ku dhaartay laa tunkixuunaha uma guurinaysaan gabadhan bani shaaba qarnaahaa gabadhii shaaba qarna la dhahayo ilmaheedii uma guurinaysaan haje maxaa dhahay tasuru wax bay geehisaa wa tahlabu wayna listaa maxaa oola jeedaa waa faqiir qoladaas hooyadoodii xoolo badan ma qabto ooga horreeya yar iska qabta habeenkii ma ma ma lisayso waa gehinaysaa oo habeenkii xilligii la lisi lahaa iyo subaxdii waa isku daraysaa hal mara lisaysaa wax yara qabta xoolo badan ma qabto taas ilmaheeda gabadhan haan laguma daray beentiin way laguma daraysaan carar haddii markii hore laba jeer la lisi jiray hoolaha ama la ka badan la lisaayay waa la sugayaa lama lisaayo xilligii la lisaayo waa loo goynaya mar labaad waa loo goynaya waxaa la maal rabaa in aanada ay badato wax badan ay noqoto waa loo goynaya marka waa laisku dardaraya hal maraa la lisaa saas yaa se- yaa saas samaynaya qofka xoolihiisa yar yihiin laakiin qofka xoolihiisa badan yihiin ma kala jecla tii arkaa iska soomalisanaya iska cabaya hadda marka faqiir faqiir way kuwaasi taas ilmaheedii faqiir way riya yar yara habeenkii ma waa xilligii lala silahaa ma lisayso ta waa gehinaysa oo subaxdii isku daraysa caanadeedii taas gabadheenni ma siinayno ma jirtay leeyahay waa u diisaya kadabtum wa bayt illahi laa tunkixuunaha bani shaaba qarnaaha tasuru wa taxlabu waayahay mar kale afaraada la qibinaa calamka musanifka hadda ma sheegin laakiin waxaa loo qibinayaa murtajal iyo manquul murtajal iyo manquul murtajal waxaa la yidhahdaa wax meel laga soo guuriyey aan lahayn saasay lagu arkay manquulna waxaa la yidhahdaa magac meel laga soo guuri leh ayaa la yidhahdaa maadaama hadda isaga ka tagayna waa ka tagayna laakiin in taqsiimkaasi afraad uu jiro ayaan ogaanaynaa faslon ismu lishaarati wallahu subhana wa taala alam wabilahi tawfiq